asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan saaxiibaal kusoo dhawaada warka habeennimo ee dalsoon qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare rooble oo hambalyo u diray xildhibaanad lagu soo doortay magaalada ceelwaaq ee gobolka gedo guddiga doorashooyinka heer federaal ee fid oo dalbaday in la dhaariyo xildhibaanad lagu soo doortay magaalada ceelwaaq musharaxiinta isku diiwaangeliyay guddoonka golaha shacabka baarlamaanka oo maanta hadaljeedin ka hor sameeyey xildhibaanada iyagoo markaa soo bandhigay ajendayaashooda jubbaland oo sheegtay inay soo gebagabaysay doorashada lix iyo toban kursi ee lagu qabtay degmada ceelwaaq ee gobolka gedo madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland oo ka hadlay doorashada lagu soo gebagabeeyey degmada ceelwaaq musharax madaxweyne dhaktar cumar fiqiih oo ka mid ah dadkii xalay ku dhaawacmay weerarkii liido ayaa dalsan ugu warramay waxyaabihii halkaa ka dhacay iyo diyaargarowga ciidda ganacsiga ka jira suuqyada magaalada muqdisho oo si weyn loogu dareemayo
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal waa habeennimo sabti ah taarikhdan waxay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka abriil laba kun laba iyo labaatan qodobada aad maqasheen oo dhammaystiran kusoo dhawaada ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa hambalyo u diray xildhibaanada ah lagu soo doortay degmada ah ceelwaaq ee gobolka gedo maxamed cabdiraxmaan xasan maalin ayaa faahfaahinaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa war ka soo saaray doorashada lix iyo tobanka kursi ee golaha shacabka baarlamaanka koob iyo tobanaad ee maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada ceelwaaq rooble oo qoraal soo saaray ayaa waxa uu marka hore hambalyo uga diray guddiga doorashooyinka heer federaal iyo guddiga doorashada jubbaland oo maanta soo gabagabeeyey doorashadii xildhibaanada golaha shacabka ee ku harsanaa jubbaland sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa waxa uu u hambaliyey lix iyo tobanka xildhibaan ee lagu soo doortay magaalada ceelwaaq ee gobolka gedo isagoo u rajeeyey inuu eebe ku garab galo mas-uuliyadda qaran ee loo igmaday waxaan u hambalyeynayaa guddiga doorashooyinka heer federaal guddiga doorashada jubbaland iyo dowlad goboleedka jubbaland oo maanta soo gabagabeeyey doorashadii xildhibaanada golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu ahayd gobolka gedo hambalyo ayaan leeyahay dhammaan xildhibaanada cusub ee la doortay anigoo u rajeynaya inuu eebe kula garab galo mas-uuliyadda qaran ee loo igmaday ayuu yidhi maxamed xuseen rooble maanta oo sabti ahay ayaa waxaa deegaan doorashada labaad ee jubbaland ee magaalada ceelwaaq ee gobolka gedo lagu soo gabagabeeyey doorashada lix iyo tobanka kursi ee golaha shacabka baarlamaanka kuwaasi oo ku harsanaa dowlad goboleedka jubbaland
mahsanid maalin dhinaca kalena guddiga doorashooyinka heer federaal ee fiid ayaa dalbaday in si dhaqso ah loo dhaariyo xildhibaanadaas cusub ee golaha shacabka ka mid noqonaya ee deegaan doorashadooda maanta ceelwaaq lagu soo gabagabeeyey war-saxaafadda uu soo saaray guddoomiye muuse geelle yuusuf ayaa waxaa lagu sheegay in baahi loo qabo in xildhibaanada golaha shacabka ee aan weli la dhaarin aysan harin ama aysan ka harin doorashooyinka guddoonka golaha shacabka oo maamaha soo socda dhaceysa guddoomiyaha ayaa codsaday in si dhaqsi ah loo dhaariyo xildhibaanada cusub ee shahaadada markaa xildhibaano ka soo qaatay guddiga doorashooyinka heer federaal ee fiid si ay u gutaan waajibaadkooda shaqo ayna uga qayb galaan doorashada dhinaca kanle musharaxiintii isu diiwaangelisay guddoonka golaha shacabka baarlamaanka ayaa maanta hadaljeedin ka horsameeyey xildhibaanada ahaa iyagoo markaa soo bandhigay waxqabadka iyo ajendayaashooda kala duwan kuwaan qaarkood oo markaa ka hadlaya waxyaabaha markaa ay qabanayaan haddii ay guulistaan
qorshayga ku wajahan dhallinyarada soomaaliyeed dhallinyaradu waa tiirka tiirarhka qaranka soomaaliyeed saldhigna u ah kobcinta iyo horumarka bulshada soomaaliyeed waa lafdhabar lama horaan ah dhallinyaradu waxay door muuqda ku leeyihiin isbeddellada bulshooyinka dhallinyaradu waa cudud bulsho aad u weyn waana maskaxda iyo maskaxda iyo xoogga dhaqaajiya bulshadeenna in ka badan toddobaatan boqolkiiba dadka soomaaliyeed waxay da'doodu ka yar tahay soddon jir heerka shaqo la'aanta dhallinyarada waxaa lagu qiyaasaa boqolkiiba lixdan in ka badan xildhibaanada sharafta leh haddii aad fursad ii siisaan inaad noqdo guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamanka waxaan juudi ballaaran gelin doonaa inaan kor u soo qaado doorka golaha shacabka uu ku leeyahay horumarinta dhallinyarada soomaaliyeed dhallinyarada xildhibaanada ah ee golaha shacabka waxaan kala shaqayn doonaa sidii ay u soo bandhigi lahaayeen fikirkooda ku wajahan mashaariic lagu horumarinayo ay ka faa'iidaystaan ka faa'iidaysan karaan dhallinyarada soomaaliyeed dhinaca xeerdejinta howlaha iyo waajibaadka culus ee hor yaalla golaha shacabka waxaa ka mid ah howlaha iyo waajibaadka culus ee hor yaalla golaha shacabka waa mid aad u baaxood weyn loona baahan yahay in la geliyo wakhti ballaaran gaar ahaan shuruucda u baahan in la waafajiyo nidaamka federaalka dalka kuwaas oo aan isleeyahay muhiimad gaar ah ayay u leeyihiin dhinaca wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowladaha xubinta dowladda federaalka waxaana ka mid ah shuruucdaas dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ah xeerka maqaamka magaalo madaxda dib u eegista shuruucda garsoorka dib u eegista shuruucda ay ku dhisan yihiin hay-adaha amniga sida booliiska iyo nabad sugidda mudanayaal imar weyn xildhibaanada sharafta leh hoggaamintaydii baarlamankii tobnaad waxaan ku guulaystay in golaha shacabku ka nabadgalo kumilmidda hay-adihii dowladda ee ka shaqaynayay arrimaha doorashooyinka waxayna dhaxal siisay in shaqada golaha shacabka soo gaarto afar iyo tobankii abril labada kun iyo labaatan iyo labadii oo ah maalintii la dhaariyey baarlamanka kow iyo tobnaad si ka duwan sidii ay ku xirmi jireen baarlamaanadii naga horreeyey ee siddeedaad iyo sagaalaad oo iyagoon dhammaysan wakhtigooda shaqada istaagi jirtay eelka caafimaadka xildhibaanada iyo qoysaskooda mudanayaal iyo marwooyin mudanayaasha sharafta leh waxa aan ka shaqayn doonaa sidii xildhibaanada golaha shacabka ay u heli lahaayeen daryeel caafimaad oo dhammaystiran iyaga iyo qoysaskoodaba aniga oo ku dadaali doona in xildhibaanada hadda ay haysato caafimaad darradana u raadin doona gargaar deg deg ah dhinac kale waxaan ballan qaadayaa in xubnaha golaha shacbiga ay helaan mar kasta xuquuqdooda gaarka ah sida mushaarka iyo waxyaabaha kale ay xaqa u leeyihiin tababaridda shaqaalaha iyo xubnaha golaha shacbiga baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudanayaal waxa aan dadaal badan ku bixin doonaa sidii xubnaha golaha shacbiga iyo shaqaalaha baarlamaankuba ay u heli lahaayeen tababarro kor u qaadaya aqoontooda dhinaca kalena waxa aan ka shaqayn doonaa sidii golaha shacbigu uu u heli lahaa ee qalab casri ah oo ay ku shaqeeyaan oo ay ku shaqeeyaan baarlamaanada caalamka si ay ugu fududaato howlahooda kala duwan ee golaha shacabka
cododkaas waxyaala musharaxiinta isku diiwaangeliyay guddoonka golaha shacabka baarlamaanka oo maanta hadaljeedin ka horsameeyay xildhibaanada ayagoo markaa halkaa kusoo bandhigay ajendayaashooda kala duwan weli warkaas waxna u harkaabe ayaad degeysanaysaan saaxiibyaal musharax madaxweyne doctor cumar rafiqi oo kamid ahaa dadkii xalay ku dhaawacmay weerarkii liido ayaa dalsan booqatay wuxuu ugu sheekeeyey dhacdadii xalay ee liido isagoo markaa kamid ahaa dadkii halkaa ku dhaawacmay waxa uuna markaa ka sheekeynayaa xaaladda sida ay u dhacday weerarkaasi iyo siduu markaasi uu kusoo badbaaday
bismillah raxmaan raxiim waa cumar cabdulqaadir axmed fiqi musharax madaxweyne jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xalayto waxaan joogay goobtii makhaayadda ama restaurantigii uu qaraxu lala beegsaday waxaan ku jiray gudaha waxaan u tagnay inaanu ka afurno afurtii waanu afurnay kabacdii xilligii cashadaa la gaaro waa laska saa casheeyey dad badanoo mas-uuliyiin iyo xildhibaanana meesha afur bay ku lahaayeen aduu taqriiban maray sideedii fiidnimo ahayd oo wax yar dhiman waxaan qiyaasayaa sideed iyo toban daqiiqa dhimanan ahayd ayaa qarax weyn oo dhinaca laamiga naga xiga uu dhacay nasiib wanaag dadkii gudaha ku jiray qaraxii ma soo gaarin oo faniin iyo xabada iyo midna nama soo gaarinin laakiin dadkii meeshii waxaa dhacday dadkii baa isku yaacay qof walbaba maaragta waxaa la arki jiray oo laga baqanayay qaraxa kabacdi in ay nimankii ayagoo hub wata soo galaan oo dadka laayaan marka dadkii waxaa qof walba siduu u baxsan lahaa oo uga bixi lahaa meesha ayuu ku dadaalay xilli la fekeri karana ma ahayn marka derbi dheer oo badda ka xigay meeshii la fadhiyey oo bannaanka ahayd ayaa dadkii ku yaaceen derbigii baa laga wada daatay marka adigu derbigii haddii laga daatay derbiguna waa dheer yahay meesha uu salka ku hayanona waa shub marka jugtaas dambe ani marka alxamdulilah waxa weyn ima soo gaarin lug baan ka murgacday jabna ima gaarin xabadna iguma dhicinin qaraxna ima haleelin marka alxamdulilah murgacashadaas keliyahan baa soo gaadhay intii kale ku dhaawacantana allaha caafiyo waxaan maqlay in dhimashaduna ay lix qof oo tahay dadka ku dhaawacmay ha ahaadeen wixii derbiga ka booday ama ha ahaadeen wixii faniinku gaaray inay l waxaa lii sheegay inay laba tameeye yihiin marka hadda alxamdulilah waa badbaado qabaa waxaan dadweynaha soomaaliyad u sheegayaa iyo taageerayaasheeda intaba inaan fiicanahay dhaawacan iyo gaarin xabadna igu dhicinin aanan jabinin laakiin murgacasho yar oo lugta meesha aanqawga ka hooseysa inay lugta ii laabantay in yar oo xoogaa ay kala durugtay intaas keliya iga soo gaadhay alxamdulilah ilaahay baa mahadda iskale marka saasay wax u dhaceen waana runtii runtii arrin ka turjumaysa nabadgelyo xumada waddanka ka jirta gaar ahaan magaalada muqdisho nabadgelyo xumada ka jirta iyo khatarta ka jirta magaalada iyo qaraxan aan dhammaadka lahayn oo socda oo cid ka shaqaynaysana aysan jirinin dadka mas-uuliyiintaha meesha jooga waxaa kamid ahaa taliyaha booliiska jalaal xijaar baa ku jiray dabcan waxaa laga yaaba in asaga la beegsanayaa dhici karta marka haddii mas-uuliyiintiiba aysan badbaadi karin dadka shacabka ahaa ayaguna de khatar kasii badan bay leeyihiin waayo gaari bulud bruuf ay ku gabadaanna male derbiye waaweyn oo ay ku gabadaanna male marka runtii waa arrin laga xumaado in ilaa iyo hadda aysan jirinin ka hortag dhab ah oo qaraxan iyo ismidaaminta iyo nabadgelyo xumada waddanka ka jirta gaar ahaan magaalada caasimadda ka jirta inuusan jirinin qorshe dhab ah oo ammaankeeda lagu sugayo oo looga hortegayo marka arrintaas waxay u baahan tahay runtii in wax laga bedelo waxay u baahan tahay dowladda cusub oo ilaahay aan rajaynayno inay dhalato in ammaanka sidii loo sugi lahaa oo magaaladan ammaan u noqon lahayd oo loo suulin lahaa khataraha jira
hagaag saaxiibyaal musharax cumar fiqiih oo markaa kamid a musharaxiinta xilka madaxweynaha soomaaliya u sharaxan sanadkan ayuu kaasi ah uu ka warmayay weerarkii xalay hotel liido markaa ka dhacay uu dhaawac kasoo gaaray wararkii habeennimo ase ayaa u dambeeyey aad kala socoteen raadiyaha dalsan magaalada muqdisho cid uusaga waxay dib u heli kartaa buug internetka ku leenahay radio dalsan dot com waad ku mahadsantiin dhegeysiga la socodka warkii habeennimo
wararka aad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaha talalhel